barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso bisha ogostna waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin helina dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa timajarista oo ka hadlaya waayahooda nololeed saddex kursi bahayd marka aan bilaabiyi iyo laba sha- iyo laba qof oo aniga iyo inaan kalan ku bilownay iminkana maasha allah waxay maraysaa meherad ballaadhan mil weyn oo marmar kiilo oo qurxun oo aad u qurxun shan qofna oona kaga shaqayno sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ku shaqaysata hagaajinta telefoonnada xumaada ama cilladu ay gasho muddo toddoba sano ku soo dhow baan ka shaqaynayey niman badan oo adigu tiraba laba nin oo walaalnahay waan baray farsamada wixii aan gacanteeda kala fur karno maasha allah waa ka faa'iidnaa dadka bilaadanka ilaahay abuuray qof fasti buu noola dhaqmaa ummaddu isku mid maaha mid baa hal doollar kuula imanaya midba waxbaad ka helaysaa heese kala duwanna waynu idiin haynaa barnaamijka intaada xurmeen lahayd wanaagi kalcaari lahayd jacaylka xudumin lahayd maxaa nacab aasadiyo Hablayo xamalayda dumar, hablayo xamalayda dumar.
codkaas iqrayar ina goordhow ayuu inoo soo socdaa sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay hoteelka s y l ee u dhow madaxtooyada soomaaliya qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo hoteelka lagu dhuftay sida ay wararku sheegayaan ilaa iyo hadda lama yaqaano khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa baahisay in shan qof ay ku dhinteen qaraxa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o a xaqiijiyey in ay jiraan xildhibaano iyo wasiiro wasiiro waxyeello ka soo gaadhay qaraxani wasiiru dowlaha gaashaandhigga soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa v o a u sheegay in isaga iyo laba wasiir oo kale oo goobta ku sugnaa in ay waxyeello koobani ka soo gaadhay qaraxan sidoo kalena wasiir xagaa ayaa v o a u sheegay in ay jiraan xildhibaano kale oo iyana waxyeello koobani ka soo gaadhay qaraxan kuwaas oo kulan ku lahaa hoteelka qaraxa lala eegtay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo qaabilsan bartamaha eshiya ayaa sheegay in gobolkaas uu safka hore ka geli doono qorshayaasha horyaalla madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka hogaamin doona sannadka soo socda ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dalalka ay ka midka yihiin kazakhistan kirgistan tajikistan turkmenistan iyo uzbekistan inay noqon doonaan meelo maraykanka si dhow u eego inuu maalgashi ku sameeyo xilliyada soo socda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan maxamed maydhane oo ku magac dheer fanax wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysata magaalada boorama wuxuuna haystaa meherad timaha lagu jaro taas oo dhallinyaro kalena ay ka shaqeeyaan haddaba wariyaha v o ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay maxamed wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu qabto adoo magacaaga ku bilaabaya goorma ayaad aasaastay timajarahan awaale bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa waa waa maxamed meydhane waxaan ku magac dheerahay fanax waxaan bilaabay shaqadan labadii kun iyo saddex iyo saddexdii baan bilaabay marka waxaan ka bilaabay suuqa bartankeeda laba kun iyo saddexdii baan bilaabay imminka waxay ka mid tahay meheradaha loogu macmiil badan yahay ee ay dhallinyartu ka xiirato muddadaa labadii kun iyo saddexdii ilaa hadda marxaladii aad soo martay bal ka sheeke bismillahi raxmaan raxiim labada kun iyo saddexii ilaa hadda wallaahi marxado fara badan bay soo martay iminkana waxay ka mid tahay meheradaha ugu macaamiilka badan sababta dhowr jee magaaladu sidii hore kulley maahin oo iminka marba sanadba sanadka ka dambeysay ay ka dad badan tahay ay ka waaya aragsan tahay marka maadaama soo maray aan ku bilaabay laba kursi ama saddex kursi saddex kursi aan ku bilaabay la- saddex kursi bay ahayd marka aan bilaabiyey iyo laba sha- iyo laba qof oo aniga iyo inaan kalan ku bilownay iminkana maasha allah waxay maraysaa meherad ballaadhan mil weyn oo marmar kiilo oo qurxun oo aad u qurxun shan qofna oona kaga shaqayno qalabka aad ku xiirto ma cid baa idinka caawisa mise markii meherad buu ay soo kordhay ayaad qalabkan cusub iyo waxyaabahan aad keentay wallaahi qalabkan meherada aan ku shaqayno markii meheradu ay soo korodhay ee maxaan ku dhahay ay isbedeshay uun baan ana soo bedelay qalabka cidna caawasa ama hay-ad noo keenta ma jirto anigu uun baan soo iibsano shaqada intaa aan shaqayno uun bay ku xidhan tahay aan waxaan soo iibsanin mooye wax nala caaway habeeraatee ma jirto markaad isku eegto kharashka kaa baxa iyo waxa ku soo gelaya midkee badan baad si leedahay wallaahi kulley horta waa meherado waxaan qarashka iga baxaya leerka iga baxaya kiradiiba iga baxaysa aniga waan u baahanahay ubad baan lehay awlaad baan lehay wallaahi iska xamdulillah waxaan waxa maxaan ku dhahay dee meherad weeyaano waxaan ku joogno mooyaane laakiin wax isoo galaa waxa badan waxa aan isoo galaa badan qofka markaad ka xiirayso qiimaha aad ugu xiirayso ama garhka ama madaxa ama caruurta ama dadka waaweyn ma isku mid baa mise way kala badan yihiin
maayo dadka waa- dadka waaweyn iyo dadka yar way kala qiimo jaban yihiin dadka waaweyn baa ka qaalisan dadka yarna way ka jaban yihiin dadka waaweyn waxaan ka qaadnaa laba dollar dadka yarna hal dollar baan ka qaadnaa ma gaadhaan maalintii inaad boqol qof u xiirtaan ama konton qof intee ayaad ku qiyaasi lahayd tirada aad maalintii u xiirto wallaahi maalintii maankan qiyaaso waxaan u xiraa ilaa konton qof aan u xiraa dee shan qo- shan qofoo kale inamadna way ila shaqeeyaan iyadna intaa in leegunbay unbay u xirna maalinka maalinkii markaa guud ahaan markaad isku darto adiga iyo shaqaalahaaga qiyaas ahaan maalintii imse qofaa kaa xiranaya meheradaadan qiyaas ahaan ilaa boqol qof way iga xirnayn maalinkii
waxaa jira een, hab ay imika dhallinyarada cusub u xiirtaan oo timaha ay dhowr u yeelaan oo kale taas waxaa la sheegayaa in ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay mamnuucday arrimahaas weli idinka midi soo gaadheen wallaahi arrimaha wasiirka uu- uu- uu ku baaqay wayna soo gaadheen lanata kolle annagu aan- waan maqlo tifiyada waan ka maqalnay weli laakiin nama soo gaadhin laakiin qaabkaa uu jiraa waan u xirnaa laakiin de qofkii hadduu ikhtiyaar isagu uu leeyahay oon anaguna shaqaalaha nahay qofka sunuga dalbado waan ugu xirnaa laakiin taa uu wasiirku keenay waan haddii dadku u hogaansamay annagu u hogaansamayna waan jecelnahay markaa habkan dhallinyaradu u xiiranayso ee ay idinka dalbanayaan inaad ugu xiirtaan ma waxa weeyaan waxyaaba ay ka arkeen tiifiyada iyo internetyada mise waxa weeyaan hab cusub ood idinku soo saarteen may oo waxyaabaha ay ka arkeen tiifiyada internetka ciyaartooyada waxyaabaha ay ka arkeen un- unbay noogu yimaadaan oo naga dalbadaan anagoon ugu xiirnaa sida dhoorka ama diiga oo kale ay yidhaahaan inta badan waxay ka arkaan eh, ciyaar- ciyaartooyada tiifiyada internetka waxaasay noola yimaadaan waxyaabaha imika markaa dhallinyarta ku cusub ee muddooyinkan dambe ku soo kordhaya eed idinku haddaa tiin timajarayaasha aad aragtaan maxaa ka mid a waxyaabahan cusub ee iminka dhallinyarta ku soo kordhaya waxaa ka mid a qaabkan loo xiranayay dhi- diiga leelee dhoorka intaa sare la reebo waxyaabaha shaqada iminka nagu badan waa waa dhoorkaa sare intaa sare la reebanayo maxaa is leedahay dhallinyartu dhowrkaa sare ee ay reebanayaan way ku jeclaadeen te kulle horta dhalinyarta waxaan imaka waa wax ciyaartooy ama ay ka arkeen oo shaydaan ku jeclaadeen iyaguna kulley de si waxay jeclaadeen xaragan buu haystaane anagu waxaan odhan lahaa war waxaa ka waantoomo maxaan ku dhaayay ilaahay ka boqo aniguna waxaa ii qurux badan inay qofku isku sinaado isku soo yidhaho taas anigana iga dhib yar
dhallinyarada inta badan jecel ee idin soo mara ee qaabkaa diigga noogu xiira leh cimrigooga inteed ku qiyaasi kartaa
cimrigooga wallaahi saa uma sii weyno waa ilaa waa ilaa shan iyo toban jir ilaa ilaa dhowr iyo labaatan jir kuwa markaa nooca aad ugu xiiraysaan ma qiimo saayidaad ka qaataan mise qiimahan caadiga ee labada dollar unbaad ka qaataan qiimaha caadiga ee labada dollar baan ka qaadnaa wax dhiba idinka ma idinku leedahay markaad qaabkaa u xiiraysaan oo wakti oo idinka qaadanaysaa ma jira ood ku raagaysaan oo kale ha wallahi horta kolley qofka marka aad timaha isku wada leekiisanaysa iyo marka aad eh, dhinacyada iyo diig u xeerto horta kolley isku wada mid maaha tan waxaa ka dhib yar aad isku samaysay ee tan aad diig iyo u xeertay dhowr ee waxan kolley qaab iyo waqti bay qaadanaysaa
mid ka mid a timajarayaasha magaalada boorama oo aan ku wareysanayay xaruntiisa oo laydhaah timajaraha cawaale oo aan ku wareysanayay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
waxaa si aada deegaanada soomaalida ugu soo badanaya isticmaalka telefoonada mobilka taasina waxa ay keentay in dhallinyaro badan ay soo bartaan sida loo hagaajiyo telefoonadaasi oo loo cilad bixiyo haddaba wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uu booqday goob lagu hagaajiyo taleefanada warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa jira dhallinyaro fara badan oo ka shaqaysata samaynta telefoonnada farsamadan ayaa waxay tahay mid ay si weyn ay jecel yihiin in laga taageero qaarkood waxay sheegeen in dhibaato fara badan ay kala kulmaan qalabka ay haystaan oo qaarkood uusan u saamaxayn inay ka shaqeeyaan samaynta telefoonnadan ayaa waxay noqonaysaa xirfadda ugu ballaadhan ee ay shaqooyinka ka helaan taasoo ah baahi dadku ay u badan yihiin marka telefoonku ka xumaado telefoon samaynta ayaa waxay tahay mid qaarkood ay xirfadaha isbareen halka qaar kalena ay u galeen goobo lagu bartay xirfadaha ku yaala magaalooyinka deriska la magaalada laascanood waa mid ka mida dhallinyarada iyagu sida weyn sharaxaya shaqada ay qabtaan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed shiin ismaaciil baa la yidhaahdaa waxaan ahay dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta qalabyo badan oo ah hadeer mobilada maalmi sanadba sanad ka dambeeya isbedelayaan kuwii hore aanu naqanay maaha kuwo kale cusub baa noo imanaya marka waxaan jeclaan lahay in wixii marba nalagu taageeri karaya in nalagu taageero maxamed waxaad iga warantaa markaad ka shaqaynaysaan qalabkan oo kale waxyaabaha idinku dhibka badan maxay ka yihiin hadda waan arkaa miiska waxaa kuu saaran dismis iyo bahalaha lagu kululeeyo waxyaabaha markaa kugu dhibka badan maxay yihiin waxa noogu badan noogu haysataa waxaa weeye waxaa la haystaa ciyaalku dumarku waxaa haystaa moobilo moobilkana waxaa biin baa lagaga xidhayaa biinkii markaa way kula imaan socdaan lambar baa igaga xidhma iga jebi waxaan kaga jebino ama ugu samayno ama ku jebino ma haysano waxaan u dhiibaynaa gobolada nagu xiga sida boosaaso iyo garoobe iyo hargeysa baan u dhiibnaayo niraana noo soo jebiya saasaa aanu ku samaynaa wixii aanu aanan qaban karin annagu marka ma kuwan iskriinka ay la taabtaa kuwa idinku adag mise waa moobilada hore kuweeba idinku adag markaad farsam ahaan samaynaysaan waxaa noogu ah kuwa iskriinka tajka ee haddeer soconaya faraha lagaga shaqaysiiyo samayntooda kuwaasaa noogu adag iyo biin isku xidha iyo lambar iskuurtiyo isku xidha oo ku oranayo lambar noocaas noocaas geli oo lambarkiisa de aanan ahayn wixii aanu ku gelin lahayn iyo xalkii aan ku tixraaci lahayn ayna jirin xirfadan oo kale markaad ka shaqaynaysaan samaynta waxaani dhallinyaro fara badanna way ku jirtaa meel laga bartaa ma jirtaa magaalada laascaanood may boosaaso garoowe ama hargeysa bay aadeen ardaydu oo kusoo barataa kadibna markaa ama ma la odhan karayaa waa xirfad dhallinyaradu ay ka heleen shaqo aada u badan laguna in lagu tababaro sida qaab casriga ugu shaqaysan lahaayeen baahi intaa leeg haa haa haa haa haddeer maxaa to waa shayga ugu muhiimsan ee haddeer magaaladu ay kaga shaqayso maxaa ka mid a magacaa axmed xasan baa la dhaha ka hor axmed xasan halkan maxaa u timid moolka iga xumaaday moolka gacmaha lagu sameeyo gacmaha lagu taataabto marka uu iga xun yahay hadda samayska joogaa si laygu sameeyo bal ciladan goorma ku aragtayna maaduu iska sita bal iga sheekee markuu dhul ku dhaco maanaa iska xumaanaya moolada faraha lagu taabto inta badan oo iska xumaadaan markaa saa daraaddeed baa ugu keena hay adiguna magacaa cabdifitaax wali sheekay cabdifitaax halka maxaa u timid mool baa iga xumaadaan keenay meesha waa gartay goormuu ka xilli muu kaa xumaadayna shalay buu iga xumaaday bixi waaye waa gartay maxaad ku isticmaashaa moobeylka ma bal iga sheeka waa noocma waa waxa weeyaan haawey weeye khadad badan baan ku isticmaalaa facebook ama sejarka adigu waxyaabo badan bay qabtaan kuu qabtaan war markii kugu horreysay aad ma waad ka yarnaxday bahalkii oo ku yar shaqayn waayay haa haa marka aad iyo aad baan ugu baahanaha in matalan la igu dhaqsada ama ka jeclaataa in lagu sameeyo haa ii hagaago waa gartay maanta iyo xalay waxba ma isticmaali haa aad baan wallaahi ugu baahana waana cadibnaaba oka markii imsa lagaa siiyeyna waxaa laiga siiyey toddobaatan iyo shan markiiga horena uu cusbaa anigoo ayaa xiigalaad cabdulaahi waxaan ku bilaabayaa adigu inuu dhallinyara baa tahay oo aada u daayirdaad aad waa imsa anigu toddobiyo toban jir baan ahay shaqadani mustaqbalkeeda maxaad rajaynaysaa in aad wax laga bedelo oo aad isleedihiin waa laydinku caawin karaya de sidaa isbeelkan aanu ka hadalnay kombyuutarada oo kale sidaa baaswiirarka marka waxay shayga uu ku xidhmo aanu kaga jabsan lahayn waxaasoo kalen jeclaan lahay in lanaga caawiyo lacala ma jiraan dhallinyaro fara badan oo iska daysay markay garan waayeen xirfadda inoo ku yara adkaata haa way jiraan kuwo badan baa jiraoo intay cilmigii haddana haaf ay marayeen ka hadheen waayo laajigeed waxay uga hadheen shaygii wixiisii baan helin kombyuutaradii wax lagu jibeynbaa haysan cid caawisiinan haysan ma fahamtay sidaa awgeed baa uga hadheen sidoo kale jaamac cali axmed wuxuu ka midka yahay dhallinyarada xirfadani ka shaqaysata iyo moobil samaynta muddo toddoba sano kusoo dhow baan ka shaqaynayey niman badan oo adigu tiraba laba nin oo waalanahay waan baray farsamada wixii aan gocanteeda kala furi karno maasha allah waa ka faa'iidnaa dadka bilaadanka ilaahay abuuray qof fasti buu noola dhaqmaa ummaddu isku mid maaha mid baa hal doolar kuula imanaya mid ba waxbaad ka helaysaa wixii haddii aanan haysan qalab in qalab uu nalagu caawiyo aqoontayadii annagu ay nagu filan tahay wixii dhallinyaro ee u baahan barashadan inaanu ka caawinana dhallinyarada fihooduna waa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku- ku nooshahay barnaamijka dhallinyarada naga dhinaa barnaamijka dhallinyarada haddina loogu daray waa boqolkiiba boqol alxamdulilah rabbilcaalamiin adiguna aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol oo waraysanayay qaar ka mid a dhallinyarada hagaajisa moobilada oo haatan dee dhallinyaradu isticmaalkooda uu aada ugu soo badanay ibrahim dhinacii heesaha dhegeystayaashana waxaan u haynaa hal dayo haye yaa ka adaha waxaa ku luqaynaysaa iqrayarey
markan xulugsada kalgacal anoo isa ku qaba niyadda keliga ku xiray gayaa kana ka xigsaday markan xulugsada kalgacal anoo isa ku qaba niyadda keliga ku xiray gayaa kana ka xigsaday intaadi xurmeen lahayd wanaagi kalxaari lahayd jacaylka xudumin lahayd maxaa nacabaa sidiyo abliyo xamalayda dumar abliyo xamalayda dumar anteena banaanu dhigay intaadi xurmeen lahayd wanaagi kalxaari lahayd jacaylka xudumin lahayd maxaa nacabaa sidiyo abliyo xamalayda dumar abliyo xamalayda dumar canteena banaanu dhigay haddaan shala ku xisho iliyo kaarabay habkara ku xoortoye naftoye xalkayo ku xoortoye naftoye xalkayo xaggayga xaggayga xorbaad ka tahaye ka tahaye xaggayga xorbaad ka tahaye xorbaad ka tahay markan xulashada aad u badan anoo ku xeeri kara xogahan hadmigaan ka helay dareenkayga kugu xukumay markan xigashada aad u xogahan amnigan ka helay dareenkayga kugu xukumay intaadii xanaansan lahayd xanuunka bogsiin lahayd jacaylka xaqa dhoori lahayd maxaa xagar daacayo rajada sida geda xanana rajada sida geda xanana ummadada kuugu wacan intaadii xanaansan lahayd xanuunka bogsiin lahayd jacaylka xaqa dhoori lahayd maxaa xagar daacayo rajada sida codkaas iqrayare haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga chelse ayaa waxa ay isku dayeysaa inay la soo wareegto xeryaanka qadka dhexe ee naadiga intermilan marcelo brozovich iyadoo antoni con tababaraha kooxda kubadda cagta chelse uu isku dayayo inuu xoojiyo qadkiisa dhexe waxaa la sheegayaa wararka ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in chelse ay doonayso xeryahankaasi islamar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso milyan oo lacagta ganiga starlinka kadib markii naadiga intaa ay la soo saxiixtay xeryaanka waddanka portugal u dhashay jo mario coint waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo qadkiisa dhexe ee naadiga kubadda cagta chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka ingiriiska waxaa sidoo kale chelsea la rajeynaya inay la soo saxiixto ciiryahanka daafaca dadabka bidix ka ciyaara ee marcos alonso walwadaha xulka waddanka ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta manchester city oo xaalkiisu naadiga city uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiro naadiga torino iyadoo la rajaynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee torino ee waddanka talyaaniga qulwadahaas sagaallabaatan jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo daristay kadib markii tababare cusub oo la wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta manchester city ee beb gordiola jo hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga city uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga city ee dhinaca goolwadayaasha waxaana ka horreeya claudio bravo dhowaantan naadiga kubadda cagta manchester city ay la soo saxiixatay iyo willi caballero oo horey u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta manchester city iyadoo toddobaadkan la rajaynayo in la ciyaaro isreebka kulmo ka tirsan koobka adduunka ayaa xulka dalka argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladiisa haddii lionel messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya ee argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka uruguay argentin ayaa martigelin doonta uruguay khamiista soo socota waxaana markaa kadib talaadada ay la ciyaari doonto xulka waddanka venezuela lionel messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhowaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka argentina ee edgardo bouza waxaana kulankii ugu dambeeyey ee barcelona ay la ciyaartay naadiga atletico bilbow la sheegay in dhaawac dhinaca lugta uu ka soo garay lionel messi xaaladiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay argentina dheeli doonto iyo in kale waxaase war barcelona ka soo baxay ku sheegtay in lionel messi u safray waddanka argentina ayna xaaladiisa si hoose ula socon doonaan tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta real madrid ee carlo angelotti haddana hogaamiye naadiga bayan munich ee waddanka germany ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka spain ay ku guulaysan doonto naadiga real madrid waxa uu carlo angelotti sidoo kale uu saadaaliyey in cristian ronaldo uu noqon doono goolaliyaha ugu sarreeya laliigaha dalka spain xilli ciyaareedkan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinac ciyaaraha nala socodsiinaya haatan hees ay si wada jira ugu luuqayaan farxiya fiska iyo cabdikhaaliq ayaa idinku soo maqan codkeedina
hadalbarashadeenii helista mooye ubaalweeye maantana inaan hedhan ugu jiro howlaha ka gacankiiyo waywadagaalkeenne hoodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodaaneya muruhu inaynu hagaagaan inaynu hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodaaneya muruhu inaynu hagaagaan inaynu hagaagaan nafta ku hibeeyo igaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hantiraan haygu nicin hantiraan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan midda raacayaaye haygu nicin hantiraan haygu nicin hantiraan
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ah iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa la socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh hadalkaga madashada wahorabatiya